kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka dhegaystayaal barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaannu maanta diiradda ku saari doonnaa nabadgelyada guud ahaanba waddanka soomaaliya iyo weeraradii dhowaantan kooxda al-shabaab ay magaalada muqdisho ka geystay oo ay ku dhinteen dad aadu fara badan tiro kalena ay ku dhaawacmeen dowladihii ugu dambeeyey ee soomaaliya soo maray dowlado dowladda kale ka dambaysa waxa ay isku dayeysay in ay al-shabaab kaga adkaato dagaalka ay kula jirto iyadoo magaalada muqdisho mar shabaab ay joogi jireen ha yeeshee hadda aanay si muuqata aysan u joogin balse weli ayay kooxdaasi awood u leeyihiin inay weeraro ka geystaan gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho oo dowladdu ay ku howlgasho haddaba sidee baa nabadgelyada guud ahaanba waddanka soomaaliya ayay dowladda soomaaliya ugu guulaysan karaysaa hanashadeeda maxaase khaldan ilaayo hadda aanay ugu suuragelin dowladdu inay ka hortagto ama ay joojiso weerarada qaarkii ay kooxda shabaabku maligaan oo ay sababaan inay gallaaftaan nolosha dadaadu fara badan hantina ay ku basbeelaan barnaamijkan faaqidaadda waxaa igala qayb qaadanaya xuseen maxamuud cali oo soo noqday la taliyihii amniga qaranka ee dowladda madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo muddana xafiiskaasi joogay sidoo kale horena usoo noqday la taliyihii dhinaca amniga ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa sidoo kale barnaamijka igala qayb qaadan doona oo arrimahan nala falanqayn doona korneel shariif xuseen robow oo ka tirsanaan jiray nabadsuguddii hore ee soomaaliya xilligii dowladdii maxamed siyaad barre ee waddanka inka badan labaatanka sano ka arrimin jirtay waxaa barnaamijka intuu socdo sidoo kale inagala qayb qaadan doono marti noogu ah cabdiraxmaan sahal yuusuf oo isaguna khabiir ka faallooda arrimaha amniga iyo xagjirnimada geeska afrika dhammaantooda waxa ay ku sugan yihiin magaalada muqdisho waxaan idinku soo dhoweynaya dhammaantiina barnaamijka faaqidaada toddobaadka waa tahay barnaamijka barnaamijkan aynu gudagalno waxaan marka ugu horreysa aan ku soo dhoweynayaa barnaamijka oo su-aasha ugu horreysa aan weydiinaya korneel shariif xuseen robow oo ka tirsanaan jiray nabadsuguddii hore ee soomaaliya haddana goobjoog u ah sida ay wax u dhacayaan dowladihii horena sida ay usoo shaqaynayeen wax badan ka garanayay marka aad fiiriso shariif xuseen robow maxaa aad is leedahay nabad sugidda iyo nabadgelyada waddanka soomaaliya xilligan la joogo way u baahan yihiin oo looga hortagi karaya weeraradan iyo dhibaatooyinkan ka dhacaya waddanka soomaaliya bismillahi raxmaan raxiim waxa weeye nabad sugidda waagii hore say u shaqayn jirtay iyo hadda say u shaqaynay isku mid maaha waagii hore waxaa maaragtay dowladii dowladihii qaranka maaragtay oo kuwii rayidkii iyo kuwa militariga waxay maaragtay cadow cadow waxaa ahaa maarata dowladda etoobiya iyo kenya iyo maarata dowladaha deris waxsaasa iyo iyo dowlado kale oo maaragtay siyaasad soomaali laga ilaalin jiray ayaa jiri jirtay ayagaa maaragtay counter spionage a la dhihi jiray ayagaa laga hortegi jiray ayagaa maaragtay etoobiya jaajisa la diri jiray yani waa laga hortegi jiray safaaradaha halkan jooga ayaa maaragtay la controli jiray waxyaaba badan saas ayaa dheer jiray marka cadow wuu isbedel hadda cadow guryuu noqda oo dad maaragtay muslim ah muslim sheeganahay oo maaragtay laakiin caqiidad maaragtay oo oo khaldan maaragtay ayaa maaragtay lala dagaalamaya hadda oo soomaaliya u badi inkastoo ajaanib ay ku jiraan laakiin waa soomaali badi wax dagaalamaya marka waxa weeye dowladaha maaragtay oo dowladihii kunoo gaarka hadda soo maray runtii waxa waaye annaga wax badan aan ka sheegnay oo arrimahan amniga qaabka loo maareynayo maaragtay looga hortagayo in qaab maaragtay oo oo maaragtay lagala tashay dad ajaanib ah iyo wado shisheeye maaragtay in la keenay unbaa maaragtay arkayna wax kale oo hadda oo soomaaliya saraakiisha soomaaliya joogtiyey iyo saraakiisha soo shaqeeyey in loola tashay ma arkayn annaga xataa waxaan isku dayna talooyin badan inaan dhirno laakiin dhibaatad waa loo furi waayo qaabkan maaragtay military maaha dadkaan lala dagaalamayo waa maleeshiyaal oo maaragtay oo caqiidad leh oo maaragtay dadkii dalka u dhashay waayo marka military haddii lasoo buuxiyo oo dowladaha diris iyo dowladaha shisheeye la keeno waxay ka taraya ma laha lakin ciidan ay la dagaalamayaan oo hortooda fadhiya ma laha ayay dadka la keenayan military waayo marka qaab oo maaragtay oo waa for example hadda masalan dadkan soomaaliya markay isticmaalku haystay waxaa isticmaalka ka kaxiyo soomaaliya dowlada darsi looma yeerin dowlada shisheeyen looma yeerin ayagaa iska kicin soomaaliya iska kicisay iskii la yihahdo maaragtay sheegada iyo waxbaa la sameeyey isticmaalka waa lagu kacay waa joogi waayo marka waxa waye haddana sidaas oo kale waayo waa in maaragtay arrinta la soomaaliyeeya oo maaragtay wuu soo noqdaa marat saraakiishii hore iyo dadka xilligu lahaa daraasad soomaaliya ay leedahay maaragtay oo nimankaan lagu wajahwa si kale waxay noqonaysaa sidii afghanistan maaragtay afghanistan hadda laba kun iyo koodi ilaa hadda maraykanka u jooga waxuu ka qabtan ma laha aad baad umahadsan tahay shariif xuseen robow waxaan siinayaa xuseen isaguna la taliyo soo noqday oo dowladihii ugu dambeeyey dhinaca amniga aad ula soo shaqeeyey xuseen ma kula muuqata in dowladihii ugu dambeeyey gaar ahaan markaad fiiriso kuwii aad la soo shaqaysay dhinaca amniga aad kala soo shaqaysay inay ka gaabiyeen sida uu shariif rubi uu sheegayo inay la tashi la sameeyaan saraakiishii hore ee ciidamada waddanka ayna fikrado ku biiriyaan si nabadgelyada guud ahaanba waddanka loogu guulaysto horta waxaan rabay inaan inta aanan u gudagelin su-aasha aan problemka iyo waxa jira aan isla qiimeyno ama aan isla ogaano soomaaliya ama dawladda soomaaliya waa dawlad hadda dib loo soo agaagumaayo oo inay dalkii hanato oo ay dawlad dhamaystiran noqoto process ku socdaa jira oo soo bilaabay wakti socday ilaa cabta ilaa maanta dawlado kala duwan ayaa soo dhalanayay waxaana weli soomaalida si guud aanan noo dhamaystirnayn in aan kalsoonidii loo baahnaa aan dawlad ku qabi lahayn inaan helno maadaama dagaal sokeeyo oo wakti dheer lagu soo jiray marka iyadoo xilligaas ku jirta oo maaragtay processkaas kabashada ah ku jirta ayaa haddana dagaal oo aada u qaraar ayaa waxay kula jirtaa koox maaragtay argagixisa oo minted ah oo aada yani tababaro iyo maaragtay fikiro ajnabi ah dibadda ka keensaday ayay kula jirtaa marka dhibka jira wuxuu yahay dawladdu wa dhinacna markii laga fiiriyo processkii dawladnimada oo cadiga ahaa ayay la tacaaleysaa dhinaca kalena dagaal oo jabhad ama koox sidii jabhadaysan u diriraysa ayaa ay dhulkii inay tartiib tartiib uga xoreyso ay wadaa waxaa sii dheer marka dagaalkaas labada dhinac ah in haddana kooxdaasu ay dhibaatooyin joogto ah ay shacabkii iyo dawladdii infrastructurekeedii ay mar walba ku hayso marka waa sida oo aan maaragtay u malaynayna horta inay u sahlan tahay in maaragtay on one hand dawladnimadii iyo dastuurkii iyo dadkii dib u heshiisiintoodii iyo nidaamkii dawliga ahaa meel maaragtay laga shaqeeyo ondaadahaana in ciidan la dhiso ciidankaas oo dagaal ku jira ciidan dagaal ku jira in haddana la dhiso haddana wax sahlan ma aha marka waa hawl aada horta u maaragtay cakiran laakiin waxaan aaminsanahay in hawl wax laga qaban kara ay tahay of course dadka xukunka haya mar walba waxay ubaahan yihiin talooyin talooyinku qof walba qof walba ku jiri karaa oo maaragtay anigu ma qabo in qofkii talahaya albaabka laga xigto ma qabo sida uu ninka odaga hadda iga horreeyay uu leeyahay laakiin si guud ayaan waxaan rabay inaan u cad idinku maaragtay bayaaniyo shaqada dawladda u taalla shaqo sahlan maaha laakiin waa shaqo laga guulaysan karo haddii prioritieskii sida uu ninkii ka horreey leeyahay right people lagala tashado laga maaragtay howlgeliyo waa aan aaminsanahay in la guulaysan karo aad baad umahadsan tahay xuseen waxaan siinayaa markan oo aan kusoo dhaweynaya cabdiraxmaan sahl yuusuf cabdiraxmaan markaad fiirisid weeraradan kooxdan ay geysanayaan gudaha soomaaliya ka geysanayaan waxaad u malaysaa in ay isku wada eg yihiin qaababka loo geysanayo weeraradan isku midkaahi ee sida isku midka loo qaado maxaa ka hortagan dowladdu in looga hortagi karayo weeraradan isku midka ah weeraradan soo noqnoqonhaya qaababka kala duwan ay qaadanahaya ee kooxda al-shabaab ay dawladda kaga soo horjeedaan kula dagaalamahayaan ma aha mid bilowday maanta waa mid wakti dheer soo socday ilaa laba kun iyo toddobadii ama lixdiiba dheer soo socday waxa marka aan ka hadlayno waxa weeyaan urur ama jabhad keliyaha lama dhihi karo waayo jabhad markii laga hadlahayo waa jabhad markii laga hadlayo oo dagaal ku dhufoo ka dhaqaaq ku jirta markii laga hadlahayo waa dad aan meel haysanin oo magaalo aan haysanin oo tuulo aan haysanin oo dhuumaalaysanaya meelo dhuumaalaysi ku jira dadkaasa waxay sameeyaan ku dhufoo ka dhaqaaq marka nimankan jabhad ayagoo aha haddana waxay leeyihiin qaab dawladnimo u eg bay leeyihiin macnaha ciidamo ayay leeyihiin oo ay weerar ku fulinayaan oo ay dagaal ku qaadahayaan ayaa muuqata magaalooyin bay maamulaan canshuur bay qaadaan system isku xirmay weeye oo la falgalay fahmay juqraafiyada iyo deegaanka soomaaliya inta ay ka joogaan marka oo isfangaraynhaya marka dadka noocaasoo kale marka laga hadlayo in la yaraysto oo la yidhaahdo waa dad jabhad ah keli ah oo waxa weeyaan waxa ma garanaysaa ma aha waa midda runtii madaxda qaranka oo ugu sarreysa ay maanta maalin dhaweyta ka hadlahayeen qaabka ay yihiin nimankan al-shabaabka ah intaana aan kasoo gudbo kadib al-shabaab waa guruub ku xiran guruubyo kale oo ka jira caalamka siduu xuseen sheegay tababaro kala duwan leh tababaradii soo guurinaya ka dhacay suuriya ciraaq afghanistan maalinba mid cusub la soo baxaya hadday gaari noqoto hadday naf noqoto hadday waar noqoto marka waxaan m ina horyaala marka saan ufahano challenge-ga ina horyaala waa group oon dhihi karo tababarka isticmaalayaan oo midka inaga aan isticmaalin ama dowladda isticmaalayso ama ay isticmaalayso dowladaha waaweyn weeye waxaa intaa ku sidaan marka waa niman oo ku dagaalamaya ideolojiyad ideolojiyadu waa munxarif waa mid oo fahamkoodu qaldiyay laakiin ideolojiyad bay ku dagaalamayaan waa niman oo inay dhintaan bay rabaan that means marka waxaa weeyaan khatarta marka way sii weynanaysaa taa marka maxaa lagu hortegi karaa waa mid u taala in dadka arrintan khuseyso inay action ay ka sameeyaan marka waxaa lagu hortegi karaa nidaamkaa jira ee nooca u dagaalamaya waa in waa in uu yimaado nidaam ka soo horjeeda dowladdan ujeedaa oo bareesh saarta magaalooyinka iyo meelahay xukuntana waxa weeyaan kala wareegta gaarsiisa wiiqda gaarsiisa meel aynan weeraro intaa la eg oo afentari aha inay qaadaan gaarsiisa waxaa kaloo lagu hortegi karaa in la helo xasilooni siyaasadeed oo anu aan aaminsanahay waa qodobka ugu muhiimsan ee aabbaha u ah wax kasta oo soomaaliya ka dhacaya hoos deganaansho siyaasadeed markii la helo oo waxa weeyaan siyaasada la isku macnaa aan dhaho dib heshiisiin dhabaha markii la helo waxa weeyaan waxyaabahan kale ee dagaaladan aad ka hadlayno qaraxyadan aan ka hadlayno waa iska waxa weeyaan jiradii ma aha waa wixii ka dhalanayay waa waa waxa weya wixii ka arkay wixii ka dhalanayay weye laakiin jirada asalka ee jirta waa midda siyaasada khilaasaha siyaasadeed waxa weeyaan iyo hadda qaabka hadda hadda aan aan ujeedno markaan fiirino waa midaas waaye midda kale ee saddexaad ee laga hortegi karo waxaan dhihi lahaa waa in ay soomaalidu ayada isku tashato oo waxa weeyaan ciidankeeda iyo khubaradeeda waa inay isku tashato soomaalidu hadday noqoto xagga awoodeeda military hadday noqoto xagga magaranaysaa waxay iyadu haysato horta waa inuu yimaado oo soo bandhigto kadibna markaas wadamada kale waxooda uu noqdo taageero wa tahay hadda masalan laba kun iyo laba kun iyo lixdii oo kale haddaan kuusoo qaato dalka waxaa weeyaan ciidamada usoo gurmaday dowladda soomaaliya geed kastay tageen fuulo kastay tageen dalka waa lala wareegay waa oo dowladdaa la wareegtay oo dowladdii kumeelgaarkeed la wareegtay laba kun iyo lixdii waay marka ay usoo noqdeen nimankan marka marka ha marka way badnaayeenba maxaakim baa kuwa jiray xizbul islaam al-shabaab way badnaayeen marka kiiskii stiil waa taagan yahay marka waxaa muhim ah marka sida uu sheegay xuseen waxa weeyaan dowladdu dastuur baa dastuurka markii laga hadlayo siyaasadaha laga hadlayo dhaqaalaha laga hadlayo dowladdii la dhisayo waxaa ugu muhiimsan number one waxaa kuu noqonaya mar kasta amniga amniga amniga amniga waa midda ugu muhiimsan lafteeda u baahan in xal laga qabto saas ayay muuqataa saan haddaan aad aad baad umahadsanta waxaan ku laabanaya oo aan siinaya shariif xuseen robow coronel shariif xuseen robow waxaad ka dhawaajisay in nabad sugidda aad adigu ka tirsanaan jirtay ee dowladdii militariga soomaaliya ka harimin jirtay iyo hadda sida nabad sugiddan ay u shaqayso ay kala gedisan yihiin marka dad badan baa laga yaabaa in laf ahaantaado laga yaabay in sida wadciga hadda jira marka loo eego loo baahan yahay ama dadka qaar ay u fasiran karaan inay wacnaan lahayd in sida hadda ay nabad sugidda u shaqayso laftigeeda lagu xoojiyo oo sidaasina maadaama marxalad kale ay wajahayaan sidaasina ay hawsha ku howlgalaan arrinka waxaa weeye maaragtay dowladahan maaragtay soo xigay meelgaarkii iyo kuwii rasmiga ahaa tan ugu dambeysay hadda xukuumadda farmaajo markii oo la magacaabo waxa weeye golo maaragtay wasiire la magacaabo isa ka horba maaragtay waxaa lagu magacaaba taliyaal booliis mas-uuliyiin military wax saas ah marka iyadoo maaragtay aan shiro dheer aanu gelin iyo kulatashi dheer aanu gelin saraakiishitaan ku joogtiyey iyo soomaalida maaragtay dadka wadooyinka iyo dadka khubarada ah maaragtay ala la tashanayaa waxaa loo fiirinayaa maaragtay beel iyo siyaabo kale loo fiirinaya taliyaal la magacaabaya hadda matalan labada tale maaragtay hadda iscajileen masla cajili waxa weeye maaragtay way soo shaqeeyeen waxay soo shaqeeyeen dowladdii xasan sheekh ay soo shaqeeyeen waa la yaqaan qaabkii shaqadooda iyo waa say waajibkooda u gudanayeen weli waxaa jira nin maaragtay laba bilood shaqeeya hawshii wada waaye oo maaragtay markii dambe dowladii maaragtay kala yiri marka hadee kuwii aan usoo celiya haddana ma garatid wa tahay oo labada kunkii shan iyo tobankii shaqeyn waayo haddana lagu soo celiya sababta ma garanaya anaga markaa sababta lagu soo celiya waxaa qof kasta oo la magacaabay nabadshugida ninka ugu muhiimsan dalkan waa madaxweynaha markay la soo taga iyo ra-isul wasaaraha waxaa la rabaa in laga tashto tal- talada geliyo saraakiisha hore dadka hore dadka kulmada dadka wadaniinta laga tasho yidhaahdo meesha ayaa u dhiibnaa oo Waa- waxaan maaragtay oo dhaqaajin kara magarate marka dadka waxaad umaleysaa dad oo maaragtay muyuqiya mentaala la yidhahdo cadowgooda maaragtay aada u maaragtay ugaabinaya dadku xukuumadda noqonaya saasay leeyihin Ee, yacni laba kun iyo shan iyo tobankii dadkii maaragtay howl qabo waay in haddana maaragtay ugu soo celiyo maxay tahay macneheed macnaheedu waxaa waaye maaragtay ee shaqada maaragtay looma haysan muhiimadeeda iyo maaragtay lama garanayo macnaha waa waxay tahay iyo tahay lama fahamsana macnaha saasa umalaynaana waayahay marka waxaa waaye wa- wa- in la bedelo systemka dhan maaragtay oo maarata dawladda maaragtay ula macaamilaysa hay-adaha qaarkooda maaragtay waa haldiya leanna waxaa maaha wasaaradda masalan biyaha haddii la yidhaha maanta biyo ma leh soomaaliya wasaaradda waxay qabanaysa ma leh Eh, toddobaatan wasaarada lala sameeyey oo maaragtay iyadoo lacagahaas loo baahan yahay xagga ministeriga xaggana mas-uuliyadda in loo wareejiyo loogu baahan yahay Mm.
marka waayahay waxbaa halaysan isha In- maaragtay aragtida siyaasadeed iyo maaragtay waxyaabaha jira maaragtay halaysan waxaan siinayaa qiimaynta ra- qiime- qiimaynta rasmiga ah maaragtay oo maaragtay mas-uuliyadda ay leedahay militariga iyo lala qiimeynaya saasaan dareemayna waayo waxaan siinayaa xuseen xuseen maadaama adigu la taliye amniga qaranka dowladdii soomaaliya soo noqotay sida uu ka dhawaajinayo shariif eh, xuseen robow dadkan soo laalaabanaya keliya ma ahan marka la fiiriyo dhinaca ciidamada waxaad waxaad fiirisaa inkastoo dowladnimaduba esaas ka noqotay muddooyinkii ugu dambeeyey ay xildhibaannimadii iyo wasiiradii iyo ay uun dad la yaqaano ay kusoo laalaabanayaan ay isku badbedelayaan dadka qaar baa sidaa aaminsan taasina aysan suuragal ahayn in wax ay ku hagaagaan robo wuxuu leeyahay waxaa suuragala dad shalay ku fashilmay inay nabadgelyada amniga sugaan ayaa dib usoo laabta madaxweyne kale markuu yimaado ama qof kale markuu yimaado ayaa lasoo celiyaa taasna waa dhibaatada ugu weyn ee haysata nabadgelyada bal ka waran adigu la taliyaad soo noqotay dhinaca nabadgelyada oo amniga waddanka arrimahani maxay kuula muuqdaan runta een, arrintaasna ayaantan waxaad moodaa maalmahan oo dhan in ay dadku hadal hayeen een, taliyaasha iyo sababaha iyo waana wax u baahan un in la dul istaago oo maaragtay een, yani tala laga wadaago aniga midaan qabo een, horta marka koowaad ninka madaxda ah go-aanka ugu dambeeya isagaa iska leh waxa uu wax ku dooranayo iyo waxa uu wax ku diidayo iyo intaba isagaa iskale laakiin waxaan qabaa dadka shaqada loo dhiibanayo mas-uuliyadaha loo dhiibanayo gaar ahaan hay-adaha amniga difaaca intaba dee ahaan lahayd taliyayaasha iyo wasiirada in maaragtay aan la fududaysanin oo wax maaragtay jagooyinka kale ama mas-uuliyadaha kale oo dalka eh, la magacaabayo inaysan lamid noqonin oo wax aad laysaga xil saaro dadka la magacaabi doono oo lagu xusho kartidooda aqoontooda waayarinimadooda iyo intii kaloo maaragtay ay dadka dheer yihiin in maaragtay lagu xusho marka arrinkaas waxaan filayaa in la arkay soo noqnoqoshadeeda iyo sagaal bilood ayaa madaxweynahanu joogaa ee weliba ka yar tahay hay-ad walba saddex taliya ayuu la soo shaqeeyey marka I think arrintaasu arrin oo magac ahaan isaga anfacaysa maaha Een, hay-adihiina ma anfacayso in ay mar walba yani madax cusub ay yani usoo hoyato oo ay tiraahdo anaa idinta dhinaayo dalo kadibna ay ka tagaan hay-adihiiya sidaas ku dhibaatoobaya oo dhibaato xoogan kusoo gaartaa sabaha oo ay institutionada udhismi u dhismi la-yihiin waxaa ka mid ah waktiga gaaban oo eh, qofka mas-uulka uu hayo Mm.
hataa wasiirada ka mid ah maaragtay wasaaradihii laftirkooda waktiyo aada u yaryar ayaa qofu madax u noqonaya qofka madaxda eh, saameyn xoogan ayuu ku la- ku yeelanaya hay-addaas wuxuu la imaanayaa maaragtay fikirkiisa waxaa dhici karta inay sida badan eh, dhaqankeenna ay la yimaadaan dad ayagu ay wataan oo maaragtay ay hay-addii soo geliyaan ama wasaaraddii marka eh, waxaa moodaa in aan meel duleesho aan wax ku shubayno oo maaragtay aan disidka naga dhamaaday oon dadaalayno laakiin haddana aysan maaragtay wixii qabsoomaynin oo marka maaragtay, ee marka waxaad taariikh- leedahay marka waxaad leedahay dad la-aan iyo saraakiil la-aan ma jirte waxaa laga yaabaa in madaxdu aysan qaadanin la talintii iyo soo jeedinadii aad siin jirteen okay een, aniga inaan shaksiyan iska hadla ma rabo iyo wixii ee, na dhex Marka maray.
laga hadlo guud ahaanba, la talin- mar- laakiin waxaan rabaa inaan Marka guud ahaan laga ee, hadlo.
sheego waxaa muhiima dadka in process lagu soo xulo madaxda waxa ay u fududaanaysa inay qofka ay yani mas-uuliyadda u dhiibayaan Mhm.
inay qaab processor geliyaan oo eh, maaragtay way kala duwan yihiin qaababka dadka loo qaato dadka technicianska oo hay-ado noocaasoo kale loo dhiibayo waxay ku qurxan tahay in ay process ku yimaadaan oo maaragtay la hubiyo in uu shaqadaas qaban karo kadibna in wakti la siiyo uu qofkaas maaragtay shaqadii loo idmaday waxaa kaloo meesha ka maqan oo aan raba inaan iyadana caddeeyo waxaanan aad mandate-ka qofka loo dhiibayo hay-adda iyana aad uma cadda oo for example taliyaha booliiska ayaa tahay ayaa qofka la leeyahay waa la dhaarinayaa maalinka xigta waa inuu shaqo tago oo sidii isaga kulley maskaxdiisa ku jirtay uu bilaabo laakiin saas maaha adduunyadu dowladuhuna saa kuma shaqeeyaane qofka waxa laga rabo meeshay wax marayaan intii loo cabiro la yidhaahdo wati waxaasa laga rabaa waktigaasa lagaaga rabaa mandatkaasaa leedahay resourceskaasna annagaa naga rabtaa oo maaragtay kugu kaalmeynayna marka waxaan isleeyahay waa waxyaabo fara badan ayaa ku heeraarsan oo aanan qofka shaksiga keliya oo la magacaabayo ama laga qaadayo aan midna ahayn marka arrimahaas oo dhan a waxay u baahan yihiin in si dhamaystiran loo hubiyo si hadhowti in aan uga yani baxsano inaan haddana marniba mar labaad nidhaahno o qofkan haddana waa ku khaldanay waa tahay right person maa aad baad umahadsan tahay xuseen waa aad baan kuu garta waan kuusoo laaban doonaa waxaan ku laabanaya cabdiraxmaan saal gebagabadii ayaan barnaamijka kusii saqaynaa oo aan kusii dhawaaneynaa cabdiraxmaan sidaad maqlayso ay saaxiibada qaarkiina ka dhawaajiyeen waxaa suuragal ah in marar badan doorashada iyo dadka la soo celcelinayo ay isku mid noqdaan iyadoo ay jiri karaan saraakiil kale iyo dad kale oo aqoon badan u leh in ay howlaha loo igmanayo ee nabadgelyada khuseeya ay sii wadi karaan ay jiri karaan marka doorashooyinkan la sameynayo laf ahaanteeda kuula muuqataa inay saameyn ku leedahay falalka nabadgeli darrada mise waxaad leedahay waa arrin ka baaxad weyn oo waddanka oo idil dhibaatadaasi ay haysato saan markii horeba u sheegay arrinta in dawladdii soomaaliya dib loo soo celiyo hay-adihii haddii la dhiso waa shaqo isku xiran ayadoo dhan lama kala qaadqaadi karo siyaasad iyo amni iyo dhaqaale iyo wax oo dhan way isku xiran yihiin marka markii haddaba laga hadlayo arrimaha security-ga laga hadlayo amniga un waxaan dhihi lahaa guriga markii la dhisayo aasaas buu u baahan yahay marka aas-aaska guriga ama amniga waa in aasaas adag loo sameeyo aas-aaskaana waxa weeyaan wuxuu noqonayaa dadka ka shaqeynaya human sourceka ka shaqeynaya uu noqonayaa awooddooda xagga waxbarasho hadday noqoto iyo xirfadaha ay leeyihiin tababarka ay leeyihiin marka dadkan wax xulanayo kolley dee mada madaxda ugu sareysan baa uun xulanaya intii loo dhiibo khiyaaraha badan laakiin dee waad dareemaysaa in bareesho badan iska jiri karaan oo ay ka mid tahay four ponty five kan hadda dalka uu ku dhaqmaayo oo asagana dhib kale ah u baahan in in sidii looga bixi lahaa laga shaqeeyo iyo lafteeda laga yaabo dadku inayna aada usoo aqoonin marka qofka la magacaabayo waa inay brocess la geliyo siduu xuseen sheegay taas aan ku waafaqsanahay marka tan kale waa in la helo awood oo magaranaysaa lagu dhaqaajiya markaas dadkii lagu dhaqaajiyo awood dhaqaale waa in la helo oo waxa weeyaan access awood dhaqaale waa in la helo oo waxa weeyaan raggan ay ku shaqeeyaan la magacaabayo oo wax meesha ku jira way tahay mandate waa in la helo oo maxaa lagu shaqeynayaa waa in lafteeda la helo shaqada marka hortaala raggan waxa weeyaan waa shaqo aada u ballaaran marka shaqadii waa mid magaalada caasimadana la xiriirta banaankeedana la xiriirta dalka oo dhan gobolada oo dhan shaqo la xiriirta weeye marka waa shaqo marka baaxad weyn u baahan oo u baahan in la helo mida kale waa shaqo ay ku hortaalo markii aad qabanayso laga yaabaa in aada godad ku dhacdo ama aad ka hortima derbiye inaad madax ku dhufato derbiyadaas waxa weeyaan qabaaisha kamid aha derbiyadaan sheegayo waxaa kamid ahaa dad laga yaabo in ayna rabin inay nabadgelyo dalka laga sameeyo oo oo samaysmay labaatankii sano ma marka marka waxyaabahaas o dhan waxay u baahan tahay in in qofku uu uu si deganaanshaha ku wado isaga oo marka taageero ka helaya madaxda marka mida kale xagga ku-xidhnaanta waxa weeyaan markii taliyahan la magacaabo iyuu ka qaadanaya amarka intaasoo waxaa laga yaabaa meelood buu ku xiran yahay madaxweyneha level prime minister level wasiir waa la fara badan yahay marka lafteeda waa in in bal dib loo qeexo aad bay u fiicnaan lahayd leanna maxaa yeelay barashada xataa imanaya oo oo siyaasad ahaan ku imanaya lafteeda dhib bay u keenaysaa ninka ka shaqeynaya hay-addanamo amniga ka shaqeynaya oo laga yaabo in boqol ilaa shan boqol oo telefoonu kusoo dhaco oo rag wada siyaasiyiina marka taana ay marka caqabad ku noqoto inuu horay Waaya.
ugu dambeynta waxaan dhihi lah ah waayahay waa kusoo laaban doonaa gebagabadii barnaamijka waan kusiin doonaa gebagabadii ayaanu soo gaarnay waxaan siinayaa cornel shariif xuseen robow waxaanu ka dhawaajinay oo aad la garanay inay caqabado badan jiraan marka caqabadahaasi laga soo gudbo marka xalka sidee buu kuula muuqdaa oo nabadgelyadan lagu sugi karaa oo dhibaatooyinkan caqabadaha aad sheegaysana looga gudbi karaa kulligiin su-aashaas idinsiin doona waxaan ku horeynayaa shariif xuseen robow sidaas waxa weeye xalka maaragtay waxaan u arkay annaga maarata horta waxaa in la soomaaliyeeyo oo maaragtay ee, lagu socdo gacanta soomaaliya maarata xalka nabadgelyada taliyaashii iyo dadka maaragtay nabadgelyada ku shaqeyn loo aan loo fiirin four point five iyo waxyaabo kale maaragtay waa nin raga waay iyo nin saas waa ingiriisi wax saas camal Ah, dad oo khubara olaha maaragtay kala furfuri karo oo maaragtay oo in la helo islamarkaana waxaa loo baahan yahay qofka maarata wax lama- loo magacaabo biography si loo ogyahay taa golaha wasiirada saasa dad maaragtay wax maaragtay soo hadlayay wax soo faribay ayaa wasiirada seeriyaa markaas dadka waxaa lagu malaya soomaalida maaragtay in caqliga ka zuul zawaal caqliga jiraa laga hela marka waxaa waaye maxaa loo jeedaa nabad sugidda in loo fiiri maa maadaama eh, qaranka dhan ay khusayso forbin in loo fiiri maa yaa wax ka tari kara isla markaa in la helo waayo dad maaragtay saraakiil ah arrimo maaragtay usbuucii bishii hal mar maaragtay la keenayo in la helo waayo meel ay fadhiyaan ay fadhiya in la helo waayo soomaaliya waa haddii maaragtay la yidhahdo maraykanaa yimid khamiir maraykanaa yimid khamiir etoobiyaanaa yimid khamiir hebelaa yimid khamiir maaragtay kenyaanaa yimid waxaas lagu hayo waa maaragtay oo gacanta loo galaajinaya maaragtay eh, amniga amnigaana muhiim ah hadda amniga haddii lasu waxaa waaye soomaaliya waa iswadi karta oo khayraadkeeda waxeeda maaragtay waa si walba waa shaqaysan lahaa waaya waxaa waaye ama beeralaydi iyo xoolalaydi iyo dadkii kulumeysi wax ka shaqaysan kara ma laha kulli waa caali kala magaalooyin kala maaragtay soo buuxin marka ummaddan maaragtay waa damaanaysaa haddii saan muddo kale lagu wada waa ta marka waxaa waaye dawladda xal dawladdan xal maaragtay ayaa laga rabaa inay keento ayadana maaragtay waa ka waxay noqotay wadooyinkii ay sii mari rabtaa marka hadda intay marin maaragtay in hawsha maaragtay ay ay wada fadhiistaan dadka ma- mas-uuliyiinta ay wada hadlaan waxaan maaragtay howl saaran ma arun waaye muddo dheer ay soo halaada ay soo halaada laakiin waxaa laga dadkeeda maaragtay ugu- weji cusub markuu yimid waxaa la filaya maaragtay siyaasada cusub iyo barnaamijyo cusub ayaa la filaya laakiin qaabkii hore maaragtay in wasiirada loo magacaabo taliyaasha loo magacaabo maaragtay taas mala filayo waayahay aad baad mahadsan tahay cornel shariif xuseen robow waxaan siinayaa xuseen maxamuud cali Eh, xuseen haye adiguna maxay kula muuqataa xalka ugu dambeeya ee arrimahan caqabadahan loogu gudbi karayo nabadgelyana lagu heli karo waa mahadsan tahay niyow marka koowaad horta waa inaan qirno in howl badan iyo maaragtay guulo fara badan dowladihii isaga soo dambeeyey intii shabaab lala diray haddaan kusoo koobo laba kun iyo sagaalkii ilaa hadda dagaalkaas oo dhowr xaafadood oo xamara ka bilowday maantana dalka badankiis maaragtay gacanta ugu jiro degmooyinkii koonfurta soomaaliya oo dhan oo ay mar gacanta ku hayeen badankoodu in hadda dowladda ay iyo dowlad goboleedyada hoostaga inay ka arrimiyaan marka horta howl maaragtay fara badan iyo dhiig badan iyo eh, dadaal badan ayaa kusoo baxay sidoo kale eh, qorshayaal fara badan ayaa dowladihii iyo ka horreeyay dowladdan iyo dowladdanba ay dhigeen oo ku saabsan sidii maaragtay hawsha eh, dagaalkan soo afjaridiisa iyo ciidamada dhisidooda intaba een, maaragtay loo sameeyey marka dhankaas horta waa een, yacni in maaragtay aan wax soo qabsanay laakiin wax naga dhiman yihiin ayay dooda doodeenu bays ku tahay inaan dadka xasuusiyaan jeclaan lahaa Een, waxay ila tahay marka aniga een, in aan xoogaa yar bit more serious than aan hadda nahay inaan noqono oo aan maaragtay een, Eh, inta hadda eh, dhaawacyadii dhawaa ay geysteen oo cus- cuslaa ay dadkuna xasuustaan innagana ayna dhiirigeliso in aan rusta ka jafno wax allaa wixii eh, hore noogu yaalay oo maaragtay qorsho ahaa oo noo diyaarsanaa waaya Eh, kadibna aan dhoodhoojino waxa ka dhinaa oo aan dhaqan gelinana waxyaabo fara badan dukumentiya fara badan oo qorshayaala oo laga shaqeeya ayaa jira oo dhaqangalkeedii maaragtay laga gaabiyey eh, dowladihii aan lasoo shaqeeyay badankood marka in maaragtay howlahaas eh, si systematic ah Mhm.
oo maaragtay for example waxaa jirtay laba kun iyo shan iyo tobankii eh, dowladdii eh, cumar cabdirashiid eh, bishii may in ay eh, waxa loo yaqaano ka hortagga argagixisada istraatiijiyadeedii aan dejinay oo cabinetku baasgareeyey implementationkeedii in aan maaragtay meelo waa laga furiyey in si comprehensive ah looga furin waktiga inoo saamaxin inaan intaan ka badan aanu kasii hadalno barnaamijka oo gebagabadiisa aynu joogno darteed marka xuseen aad baad umaadsan tahay waxaan siinayaa cabdiraxmaan sahal yuusuf isaguna inuu soo koobo halka markaan ka hadlayno waa in markii laga faalloonayo arrimaha oo nabadda waxa weeyaan waa waa arrin u taala dadkao dhan waa marka waa in ay dadku fahmaan in amniga in dalka lagu soo dabaalo nabadgelyada laga laga xasiliyo waa wax dadkao dhan u wada yaala ma aha in afar qof ama ama ama ama dad in yaroo dawladda ka shaqeysa waa wax dadkao dhan u wada yaala taa waa mid weeye midda kale labaad u baahan in farta lagu fiiqo waxay tahay in ay culimadu iyo dadkan oo xagga aqoonta iska ku xeel dheerna inay kaalintooda qaataan because dagaalku waa fara badan yahay marka in ay caddeeyaan waxa lagu dagaalamayo ay kooxdan ku dagaalamayso waa ideolojiyad iyo diin waaye ay sheeganayso marka dadkii ayaga ka horreeyey fiilgan uga horreeyey inay caddeeyaan manhajka saxdaha ma garanaysaa inay iyadana caddeeyaan oo dagaalka dhinacana laga furana waa wax meesha ku jira way tahay arrinta kale saddexaadeen raba inaan farta ku fiiqo waxa weeyaan cabsida faraha badan ay dadku baqahayaan in lafteeda laga laga baxo waxayna ku bixi kartaa in in garownka dagaalkan socda xagga militariga in in in waxa weeyaan progress ama horumar ay dawladdu ka gaadho kadibna markaa dadku ay dareemaan inay xor yihiin oo nabadooda iyo nabadgelyadooda lafta ay dareemi karaan marka taa lafteeda waa wax meesha ku jira way tahay waxaan dhihi lahaa systemkan oo xagga siyaasadda dalka ka jira markasta waan anigu waan ka hadlaa deganaansha deganaanshaha waa in waa in waxa weeyaan dawladda federaalka iyo maamul goboleedada waa inay si fiican u wada shaqeeyaan hadduu mucaarad jiro laftiisa waa in ay noqdaan mucaarad oo wax dhisahaya waa inuusan muuqanin oo keliya loolanka lagu jira ee soo noq noqonaya xasilooni siyaasad soo noqonaysa waa dareemi kartaa ilaa waktigii laba labadii kun ilaa hadda isbedelada socda waa waa wax wiiqi kara ma garanaysaa dawladda aad aad baad umahadsan tahay cabdiraxmaan wax yar ma ku dari karaa raalli noqo haye daqiiqad wax ka yar kusoo koob haye waxaan rabaa inaan akido sahal ayaa dhowr jeer ku celceliyey arrinta siyaasadda waa waa aas-aas waxaanan maaragtay rabaa inaan ayido inay muhiim tahay mar walba inay deganaansho siyaasadeed ay gudahaana ka jirto haddii kale cadow iskama celin karno mid gudaha oo hadda la dirirayno shabaaba iyo maaragtay cadowga dibaddeeda jirada intaba
waa tahay aad baad mahadsanta xuseen kuwaasi waxay kala ahaayeen xuseen maxamuud cali oo soo noqday la taliyaha amniga qaranka ee dowladda madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo muddana xafiiskaasi joogay sidoo kale horena usoo noqday la taliyihii dhinaca amniga ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa sidoo kale barnaamijka igala qayb qaadanayay oo marti noogu ah korneel shariif xuseen robow oo ka tirsanaan jiray nabadsugidii hore ee qaranka soomaaliya ka hor burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya iyo sidoo kale cabdiraxmaan sahal yuusuf oo ka faallooda arrimaha xagjirnimada iyo nabadgelyada geeska afrika intaas ayaannu kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkan oo aniguo jamaal axmed cusmaan idinla socodsiinaya tan iyo kula dambe saaxiibadan dhegaysanaya waxaan idinkaga tegaynaa sidaas maqal dambe xiisa la nabadgeliyo